waa mar kale iyo barnaamijkeena xiisaha lahaa hambalyada iyo heesaha jaamac dhambaalka ugu horreeya haddaan qaato wuxuu naga soo gaaray hooyo saynab xaaji maxamed nasteexo sheekh cabdiraxmaan nimco sheekh cabdiraxmaan aamine sheekh cabdiraxmaan asli maxamuud gacal iyo firdowso sheekh cabdiraxmaan iyo maxamed cabdiqaadir cumar iyo nasro nuur jaamac seegeeda iyo carruurtooda xaliimo cabdulaahi cabdi caasho nuur aadan dhammaan reer sheekh cabdiraxmaan iyo asxaabtooda waxaana ay hambalyo farxad la jecel yihiin inay gaarsiiyaan bilan nuur jaamac iyo jibriil cali warsame oo dhowaan aqalgalay waxaana ay leeyihiin isku waala eebbanaheeda sii ubad kheyr qaba aamin ayaan leenahay aamiin aamiin ayaan leenahay tahniyad kale ayaan idiin hayaa dhegeystayaal waxaana kala diraya faadumo cabdiweli sheekh oo ku magac dheer faadumo fani seygeeda iyo carruurteeda safiye cabdiweli sheekh muune sheekh cabdulaahi muuse hibe sheekh cabdirasaaq sheekh ifraax bootaan axmed yaasiin sheekh cabdiweli maxamuud cabdiweli sheekh xaaskiisa muniire macalin mursal maxamed cabdiweli sheekh axmed cabdi shire dalxiis yare iyo dhammaan reer sheekh maxamed rabiicudiin oo kala jooga daafaha caalamka halkanna waxay tahniyad mehera hawada u marinayaan maxamed cabdulaahi caafi muumin iyo marwadiisa lada daahir sheekh maxamed rabiicudiin oo meherkoodu uu ka qabsoomay magaalada garawe ducaduna waa xaggiina ayay ibraahin u leeyihiin waxaan leenahay meherkaasi a idiin horsado guur kheyr qaba waayahay haatana aanu jaleecna dhinacii heesa haddaan durayo maxaad u soo qabanaysaa codkii cabdibaal alkhaliiji iyo heestii nimco
waa tahay haddaanu halkaa uga tagno codka macaan ee fanaanka cabdijabaal alkhadiiji iyo heesta nimco daanduleyo waxaan gacanta ku hayay waa tahniyad kale oo ay kala dirayaan bashiir islaan cabdulle ciise islaam maxamed maxamed islaam yaasiin maxamed beeldaaje ismaaciil ismaaciil beeldaaje yaasiin maxamed beeldaaje axmed cabaas beeldaaje cali bin jacayl cali beeldaaje faarax siciid maxamed gaarise bashiir muuse koonte cabdulaahi saalax jeenacad maxamed xasan cumar jaamac garaad cali saleebaan garaad maxamed cabdirasaaq garaad soofe saleebaan buraale aadan siciid suldaan cabdisalaan cabdiqani sheekh qarane maxamed yuusuf ciise cabdiwahaab maxamed gurey iyo dad kale oo badan oo tahniyadda ka qayb galaya waxayna tahniyad meher u dirayaan maxamed suldaan yuusuf iyo marwe nasteexe jamaal faarax aadan oo meherkooda uu ka dhacay magaalada garowe waxaanu leenahay meherkaasi ha noqdo mid idin horseeda guuri kheyr qaba dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray jaamac dhammaan reer cabdulle cali cumar dhammaan reer xaaji yabarow dhammaan reer cali islaweyn aabba xuseen axmed cosoble aabba xabeeb xanad maxamed sheekh abaayo ifraax cusmaan maxamuud iyo saygeeda siid cali kukay abaayo ayaan cusmaan maxamuud abaayo sacadiyo cabdiqaadir shiil dhammaanba asxaabta waxaanay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan nuur cali caddow iyo ijaabo cusmaan maxamuud ijaabo aar oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada muqdisho saddex iyo tobankii bishan aynu ku jirno ee julaay waxayna leeyihiin waxaan idinkugu ducaynaynaa in arooskiinna aad kala kulantaan bashbashii barwaaqo ee bana uu idinkala siiyo wiil iyo caano iyo gabarh iyo caano iskuna waara ayay leeyihiin aamin ayaa leenaha waayahay ibraahim xasan daandurey aanu hadda hakad gelinno dambaalada aroosyada iyo meherka iyo dhalashooyinka ku saabsana waa dhinacii heesaha maalmihii wacnaa iyo cabdirsaaq anshax ayaan u soo qabanay dhegeystayaasha
webi kala xidhu qalbi waayayo wehel ku jeclaa webi kala xidhu wayahaad qabtiyo waqtigan adagi wuu ku dhaafayaa wayahaad qabtiyo waqtigan adagi wuu ku dhaafayaa wuu ku dhaafayaa waasanuu bariyo maalmihii wacnaa way soo sodaan maalmihii wacnaa way soo sodaan malmihii wacnaa way soo sodaan malmihii wacnaa way soo sodaan wasanuu bariyo maalmihii wacnaa way soo sodaan maalmihii wacnaa way soo sodaan maalmihii wacnaa way soo sodaan maalmihii wacnaa way soo sodaan xadina kalgacalka waan toobayo waxintii adduun laba weli ka maran una wiiqmino waynahood sugayo waynahood sugayo waynahood sugayo laf wanaagsane lama waraye haddii aan wad iman aan laf wanaagsane lama waraye haddii aan wad iman Ah, waya had qabtiyo waqtigan adagi wuu ku dhaafaya wuu ku dhaafaya wayahad qabtiyo waqtigan adagi wuu ku dhaafaya wuu ku dhaafaya wasaluu beriyo maalmihii wacnaa way soo sodaan maalmihii wacnaa way soo sodaan maalmihii wacnaa way soo sodaan maalmihii wacnaa way soo sodaan wasanuu beriyo maalmihii wacnaa way soo sodaan maalmihii wacnaa way soo sodaan waa tahay maalmihii wacnaa way soo socdaan iyo codkii cabdirasaaq anshax haddaan intaas ku dhaafno dhankii dhambalada haddaan ku noqonno dhambaalkan jaamac wuxuu nagu soo gaaray eedo hinde ow maxamed nuur axmed cabdiwahaab maxamed weli cabdiwahaab iyo cabdulaahi sheekh bashaayir ay yidhaahdeen ruqiye ibraahim iyo faadumo cabdulaahi yuusuf iyo yuusuf macalin axmed nuur iyo maxamed macalin barkhadle cabdulaahi cadow mawliid iyo cabdiraxmaan sheekh xasan maxamed sheekh xasan faadumo zahra sheekh xasan iyo suleyqo sheekh xasan bashiir sheekh ibraahim iyo cabdinuur sheekh ibraahim iyo maxamed nuur sheekh ibraahim iyo maxamuud sheekh ibraahim iyo mukhtaar cabdulaahi iyo maxamuud cabdulaahi cabduqaadir cabdulaahi cabdulaahi axmed mataan ardo axmed mataan xabiibo sheekh cabdulaahi xasan macalin cabdi ruqyo deeq iyo ugu dambaysta maxamed cabdiqaadir dhammaan dadkaasi waxa ay kala joogaan daafaha dunida waxayna rabaan ama jecel yihiinba inay hambalyo gaarsiiyaan maxamuud cabdiwahaab iyo marwadiisa faadumo shukri oo arooskooda uu ka qabsoomay raso waxaana ay leeyihiin isku waara ee banahida kala siiyo ubad kheyr qaba aamin mahad wiil warsame maxamed cabdi warsame axmed dabajaran maxamed geelashire nasteex cabdi sugulle maxamed amiin saacid shucayb galad geele sayid cali galad geele deeq sheekh warsame suweys galad geele sade faarax weeraro gaafaa cabdulqaadir shire nasteex galad geele xamdi cabdikariin xirsi aamino cabdikariin xirsi axmed duraan warsame dhammaan waxay dadkan hambalyo iyo dhalasho u dirayaan abwaan mursal geelashire garawaxo iyo hooyo maryamo axmed ruun oo gabar ugu dhalatay degmada cabudwaakh gabadhaas oo loo bixiyey aamino daandurayo waxa ayna leeyihiin ducada waa dhankiinna haddaad tihiin bahda v o da aamino waxaan ku leenahay soo weynow noqotii waalidkeeda dadkeeda iyo dalkeeda baa facda xaggii heesaha waxaan idiin soo qabanaynaa codkii axmed zaki
ayeshe dhibkaa qarsaday sirtaydii sirtaydii sirtaydii dharaxdayo ayeshe ayeshe ayeshe dhibkaa qarsaday sirtaydii sirtaydii sirtaydii dharaxdayo ana qalad ka gale haddii qodobada jacaylka maxkamad laygu qaabilaa dembiga waa qiran lahaa ana qalad ka gale haddii qodobada jacaylka maxkamad laygu qaabilaa dembiga waa qiran lahaa haddii qodobada jacaylka maxkamad laygu qaadilaa dembiga waa qiran lahaa anigu waa qiran lahay
qalbigadooyu too qalbiga mida tahay qalbigadooyu too qalbiga mida tahay ana aniga ana qooma miyocay dibnaha dibnaha dibnaha isnaninay ana aniga ana qooma miyocay dibnaha dibnaha dibnaha isnaninay golanjoy ralli noqo haddii qodobada jacaylka maxkamad laygu qaadila dambiga waa qirala qalanjoy ralli noqo haddii qodobada jacaylka maxkamad laygu qaadilaa dembiga waa qirana haddii qodobada jacaylka maxkamad laygu qaadilaa maca waan qirana anigu waan qiranaya maca waan qiranaya haddii qodobada jacaylka maxkamad laygu qaadilaa dembiga waan qirana xabiibi waan qiran lahaa anigu macaney anigu dembiga waan qiran lahaa Ah, ah, ah, ah, ah.
waa tahay dhegaystayaal haddii codkaa macaan ee heesta axmed saki uu maxkamadda isku saarayo aanu halkaa kaga gudubno aan ku noqonno waa hambalyo meher ee waxaa soo diray cabdi maxamuud ismaaciil iyo xaaskiisa saleebaan xuseen iyo carruurtooda rashiid saleebaan xuseen iyo xaaskiisa saleebaan xuseen iyo xaaskiisa fardowse saleebaan xuseen iyo carruurteeda iyo odaygeeda khadra saleebaan xuseen iyo carruurteeda dhammaan dadkaas oo kala jooga london oslo iyo hargeysa waxa ay hambalyo u dirayaan cabdinaasir cabdulaahi xasan iyo hibo saleebaan xuseen oo meherkooda uu ka dhacay magaalada london ee dalka ingiriiska waxaana ay leeyihiin noqda kuwii isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela aamiin aamiin aamiin ayaanu leenahay waa hagaag dhabalkana wuxuu naga soo gaaray hooyo hodan maxamed cali iyo hooyo caaisha aadan xalane iyo hooyo deeqo faarax jaamac hooyo faadumo cigaal hooyo faadumo cabdulle eedo raaxo cabdi maxamed iyo eedo wiilo cabdi maxamed iyo liibaan maxamed shirwac lafoole iyo waxay yidhahdeen saciido axmed cabdi siman saadiq maxamed shirwac iyo deeqo maxamed shirwac degan iyo samsam maxamed shirwac iyo hinde maxamed shirwac iyo sagal axmed cabdi iyo sucaado axmed cabdi iyo aamine axmed cabdi amran iyo bishaaro axmed cabdi khayr dhammaan reer maxamed shirwac iyo reer axmed cabdi oo kala jooga dunida daafiyada waxaana ay jecel yihiin in ay halkan taaniyad uga diraan ridwaan axmed cabdi iyo waxa ay yidhaahdeen marwadiisa oo meherkooda uu ka qabsoomay degmada balanballe waxaanay leeyihiin meherkiina ha noqdo midaad kala kulantaan guur qayr qaba iyo bashbash iyo barwaaqo aabba maxamed axmed ibraahim aabba cabdulaahi hugur hooyo xaliimo khayre hooyo hindi xaaji cabdi cabdi maxamed axmed daad maxamed axmed mubaarak maxamed axmed xamse maxamed axmed saynab maxamed axmed samiiro maxamed axmed qadan maxamed axmed maxamed cumar yuusuf maxamed cabdi faarax bidhiye curub cumar yuusuf sahlan cumar yuusuf halac cabdulaahi hugur faarax yuusuf cilmi cabdi cilmi iyo axmed buraale faarax dhammaan dadkaas oo kala jooga muqdisho hargeyso burco berbera iyo sheekh waxay hambalyo dhalasho u dirayaan axmed maxamed axmed oo ku magac dheer ugu tuur iyo nasre cabdulaahi hugur oo wiil ugu dhashay tuulada isku dar oo hoos tagta degmada sheekh sagaal iyo tobankii bishii lixaad waxaana wiilkaa loo bixiyey maxamed axmed maxamed ducaduna waa xaggiina ayaa la yidhi soo barbaar maxaad ku daraysaa daandure oo soo weynaaw noqo kii waalidkii iyo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca aamiin jaamaca dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray dhammaan reer cabdulla cali cumar dhammaan reer xaaji yabarow dhammaan reer cali islaweyn aabo xuseen axmed cosoble aabo xabeeb xanad maxamed sheekh iyo ifraax cusmaan maxamuud iyo seegeeda siid cali kukaay iyo ayaan cusmaan maxamuud iyo sacdiyo cabduqaadir shiir dhammaan dadkaasina waxa ay jecel yihiin inay taaniyad kal iyo laaba gaarsiiyaan nuur cali caddow iyo ijaabo cusmaan maxamuud ijaabo aar oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada muqdisho saddex iyo tobankii bishan julaay ayaannu ku jirro waxaana ay leeyihiin arooskiina aamiin noqda kuwii isku waara eebuna uu kala siiyo ubad khayr qabaa aamiin ayaan annaguna leenahay waa tahay dhegaystayaal aannu hadda bal jalleecno dhinacii heesaha banaadiriga
waa tahay heestaasi haddaan intaas kaga gudubno jaamac dhabaarkan waxa uu naga soo gaaray aabe sheekh cumar yaraane iyo adeer cabdiraxmaan yaraane iyo adeer mawliidi yaraane iyo adeer xuseen yaraane iyo xasan yaraane iyo mahad yaraane maxamed yaraane iyo abuukar yaraane iyo hani sheekh cumar yaraane iyo waxa ay yidhaahdeen maxamed sheekh cumar yaraane iyo hindi sheekh cumar yaraane iyo cabdulaahi sheekh cumar iyo cumar maxamed soomane dhammaan dadkaasina waxa ay taaniyo dhalasho gaarsiinayaan cabdiraxmaan sheekh cumar yaraane iyo faadumo cabdinaasir oo wiil ugu dhashay magaalada nairobi ee dalka kenya wiilkaasina waxaa loo bixiyay bay yidhahdeen cumar cabdiraxmaan ducaduna waa xaggena cumar soo weynaa u noqo kii waalidkii iyo dadkiisa iyo dalkiisaba afaa warqadda xigta ee gacanta ku hayay daandureeye waa hambalyo waxaase lagu bilaabay salaan waxaana la yidhi marka hore waxaan salaamayaa shaqaalaha v o e da gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka salaamaha marka xigtana waxaa tahniyadan diraya cabdinaasir xirsi iidle amiin yuusuf khasaaro axmed weli xuseen maxamuud ibraahim maxamed aadan cabdilatiif xuseen samatar farxiyo maxamed khayre cabduqaadir maxamed cabdulle okey oo aan dhegaystayaashii iyo annaguba wada xusuusanno magaciisa waa wariyahanaga muqdishe leyle muuse sheekh madoobe canab maxamed yare leyle muuse sheekh madoobe canab maxamed yare hanad cali guuleed aweys xaaji nuur aarka iyo dhammaan wariyaasha magaalada muqdisho waxa ay hambalyo kal iyo laaba u dirayaan sacdiye maxamed khayre iyo maxamed xaaji axmed oo maalintii khamiista labaiyo tobankii bishan toddobaad nikaaxooda uu ka dhacay magaalada muqdisho ducada ay soo raaciyeenna waa aqalgalkiinu ha soo degdego aamin ayaa leenahay dhambaal gacanteyda ugu dambeeya jaamac waxa uu naga soo gaaray maxamed iimaan garboole iyo iimaan cabdi garboole iyo mubaarag cabdi garboole daahir cusmaan ow cilmi iyo maxamed xuseen ow cilmi caaqil cawil yuusuf ow cilmi iyo axmed maxamed ciise iyo axmed cabdisalaam ciise iyo xaawo cabdi maxamuud xasan iyo caasho aadan maxamed waxayna dhammaantood taaniyad gaarsiinayaan axmed maxamuud maxamed iyo baarliin maxamed guuleed oo wiil uu ugu dhashay bay yidhahdeen gobolka sanaag waxaana loo bixiyey wiilkaasi mubaarag ducaduna waa xaggeenna mubaarag noqo kii soo weynaada oo waalidkii iyo dalkiisii dadkiisaba anfaca waa tahay warqadda anigana iigu dambayso waa warqad hambalyo dhalasho ah waxaa diraya dhammaan reer sabriye cabdi maalin cawl oo kala ah adeer cabdulle sabriye cabdi eeda khadiijo sabriye cabdi eeda nuurto sabriye cabdi eeda cosobo sabriye cabdi eedo boolo sabriye cabdi hooyo cadar siyaad xalane maxamed xuseen sabriye maxamuud xuseen sabriye xamdi xuseen sabriye mahad xuseen sabriye muumino xuseen sabriye cabdikariin cismaan sabriye cumar cismaan sabriye cabdirashiid cismaan sabriye nimco cismaan sabriye cabdulaahi axmed sabriye muumin axmed sabriye hindi xasan sabriye cali xasan sabriye muumin xasan sabriye faadumo xasan sabriye nuur axmed sabriye aamino axmed sabriye faarax axmed sabriye cali maxamuud sabriye cismaan maxamuud sabriye dhammaan reer sabriye cabdi maalin cowl oo kala jooga dal iyo dibadba waxa ay tahniyad dhalasho u dirayaan cabdiqaadir cismaan sabriye iyo xaaskiisa waa fartuun axmed oo wiil ugu dhashay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan labiiyo tobankii bishii toddobaad ee sanadkan wiilkaas waxaa loo bixiyey ayaa la yidhi daandirayo cabdulaahi cabdiqaadir cismaan waxaanu leenahay soo barbaar oo noqo kii diintiisa iyo dalkiisa iyo dadkiisaba anfaco ayaa lagu soo gebagabeeyey adiguna maxaad ku dari lahayd aniguna aamin ayaa ku dari lahaa jaamaco waa tahay haddana xa dhinacii heesaha aanu ku noqone waa heesta ambiyo iyo codkii macaanaa cabdiqaadir abukar kaskey iyo gacantii axmed saalax qaasin naaji heestaasina waxay u dambaysay barnaamijkeenna xiisaalaha ee hambalyada iyo heesaha oo ay wadajir halkan idinkaga soo jeedinayeen ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah jaamac buulla jaamac intaan barnaamijkanoo kale ku kulmi doonana waxaannu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
ma adkaysiba qofkan looga dhigay ilintiyo qoqdiyo ololaha jacay ma wabadaaba qadayru baxdiyo taanigayaay ma wabadaaba qadayru baxdiyo taanigayaay Thank you. waxaan eegaan lahaa qalbi umamba kuulalaay eedaaryo nafastaysan baa sidoo malin qaba wilminaye eedaaryo nafastaysan baa sidoo malin qaba wilminaye eedaaryo nafastaysan baa sidoo malin qaba Samba. sidoo malin qaba welmelaye eedadayo nafastaysanba sidoo malin qaba welmelaye ambad baanaho awadaan mayo ambad baanaho Lumayo maqurkiyo arkayda dadka gulaay noocan maqurkiyo arkayda dadka gulaay noocan ambiya ambiya ambiya ambiya ma urkiyo arkayda dadka gulaay noocan ma urkiyo arkayda dadka gulaay noocan ambiya ambiya ambiya ambiya dhulug ba lahay ubadkiisa ma ma iluusan tahay dhulug ba lahay ubadkiisa ma ma iluusan tahay dhulug ba lahay ubadkiisa ma ma iluusan tahay dhulug ba lahay ubadkiisa ma ma iluusan tahay dhulubalahay ubadkiisa ma ma iluusan tahay